ducada istikhaarada istikhaaradu waa marka eebbe la weydiisanayo caawimo ayaa la dhahdaa salaada istikhaarada marka waxaa ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in uu bari jiray saxaabadiisa istikhaarada sida uu u baro suura suuradaha qur-aanka marka qofka marka uu xaajo doonayo xaajadaasoo muhiim ah ama arrin aada u muhiima waxa wanaagsan inuu khayrkeeda ka dalbado eebbe subxaana wa tacaala idaa hama axadukum bil bilamri haddii midkiin uu wahamiyo ama uu xaajo doono arrin uu doono falyarkac rakcatayni min gayri lfariida waa in uu u kacaa laba ragcadood oo aan fara lahayn yacni laba ragcadood oo sunno ah huma lyaqul kadibna waa inuu dhahaa allaahuma inii astakhiiruka bicilmika ilaahayow khayr ayaan ku weydiisanayaa maadaama aad cilmi u leedahay adigu wa astaqdiruka biqudratika awoodna inaad ii siiso maadaama aad adigu awood leedahay wa asaluka min fadlika alcadiim waxaan kale oo ku weydiisanayaa fadligaada weyn fa inaka taqdiru walaa aqdiru sababtoo ah adigu waxaa tahay eebo ku wax walba awooda anuguse waxba ma awoodo wa taclamu walaa aclamu wax walbana waad og tahay aniguna waxaan ahay jaahil waxna ma ogi wa anta callaamu lguyuub adigu waxaa tahay ka og waxyaalaha qeybka ah ee aan dadka u muuqanin ee ka qarsoon allaahumma markaasuu ducadii uu bilaabayaa allaahumma in kunta taclamu ana hada almr eebow haddii aada og tahay in arrinkaas marka arrintii waxay ahayd ayuu tilmaamay sabni xaajada arrintii waxay ahayd hadday ahayd guur hadday ahayd shaqo hadday ahayd hadday ahayd subxaan allah guriguu ka guurayo marka wixii ay ahayd ee uu eebba khayrkeeda dalbanayay ayuu magacaabayaa luuqadu doonaa ku magacaabo waxa fiican waxaad fahmaysid luuqada fahmaysid inaad ku magacawdid oo aad tidhaahdid matalan shaqo ayaan dalbaday shaqadaas allahuma in kunta taclamu ana hada alamra eebow haddii aad ogtahay in arrinkaasi khayrun lii fii diinii uu khayr iyo wanaag uu u yahay diintayda waa macaashii iyo noloshayda wa caaqibata amrii iyo cirib dambeedkayga aw qaala caajilahii wa aajilii ama teeda horumartay iyo teeda dibdhigtay teeda dambaysa yacni adduunyo iyo aakhiro haddii ay khayr ii leedahay faqdirhu lii ii qadar arrinkaas ii qorshee wayasirhu lii iina fudaydi huma baarik lii fiihi kadibna ii barakee arrinkaas wain kunta taclamu ana hada alamra sharun lii fii diini wa macaashi wa caaqibatu amri haddii aad eebow og tahay in arrinkaa aan dalbanayo uu ii yahay shar uu shar u yahay diintayda iyo noloshayda iyo cirib dambeydkayga adduunyo iyo aakhiraba uu shar uu yahay fasrifhu cannii arrinkaa iga leexi wasrifnii canhu anigana i leexi labadeedaba nakala leexi waqdir lii alkhayra xaydu kaan waxaanaad ii qadartaa oo aad ii qorshaysaa meesha uu khayrku ku jiro huma ardinii bihi kadibna raalli igaga dhig oo igu qanci ducadaasna waa ducada استخارة والله أعلم